gudoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa waxaa uu deeq gargaar ah oo dhan toban gaari waxa uu gaarsiiyey deegaanka xaaji cali waxaana deeqdan gargaarka ah oo wakiil kaga ah hay-adda maareynta mas-uuliyeynka qaranka soomaaliyeed ee sudma ugu horreyn gudoomiyaha degmada yaaqshiid ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan gargaarka ah halkan waxaa taagan tobanka gaari laga soo diray magaalada muqdisho ee hay-adda sodma soo dirtay annagoo howshaas ugu mahad celinayno madaxda dalka ugu sare ugu horeeya madaxweynaha qaranka ilaa gudoomiyaha hay-adda maareynta mas-uuliyooyinka oo shaqadan quruxda badan nala qabtay gargaarkan qaraabada waxaa haysto sida xildhibaanka dheerta ka dhawaajiyey colaad iyadoo abaar jirta colaad haddana timid hadda madaxweynihii dagaalka idin soo diray inuu idin mooyeen ayaa halkaa la idinkaga sheegaa wayna ka turjumaysaa inkastoo wax weyn ahayn laakiin waxaa waaye qalbiga ka timaadaa weyn marka keliya dad colaad la geliyo colaad looga haray matiine waa gargaarkiina waa daba socdaa insha allahna wax ka badana daba socon doono odayaasha deegaanka xaaji cali ee halkan ku sugan waa gargaarkii halkan laidin soo dhiibay aad idaacaddii ka fiirsateen aad telefishinka qaranka ka daawateen oo tobanka gaariya managahaysiin waa mahadsantihiin hal gaari hadduu ka dhimin waa noo sheegi kartiin hadduu haafka yahay waa noo sheegi kartiin hadduu mid ewer ku jiro waa noo sheegi kartiin asagoo dhammaystiran oo fuula waa kuwaasaa tobanka gaari oo laidinsoo dhiibay waana insha allahu tacala wax ka badan wax ma ahan laakiin waa imaane laakiin muhiimadda waxaa wixii lasoo dhiibay si nadiif oo wanaagsan in ku yimaadaan waaye akhyaartii ka shaqeysa waa mahadsan yihiin insha allah waxaa noo balana midkan midka xigo anagoo deegaanadeena xuraysanay dalkeena difaacanay aanoo balana insha allah wax ka badan waa imaan doonaa dhankooda bulshada danyarta ah ee deeqdan la gaarsiiyey ee deegaanka xaaji cali ayaa ka mahad celiyey iyagoona mahad celiyey hay-adda sodma oo deeqdan gargaarka usoo dirtay iyo sidoo kale wakiilka ay soo wakiilatay ee gudoomiyaha degmada yaaqsheed waxaan helnay aninkoo siminadaan tabaaleysnayn wixii unu lahayno xoolahay dhammaadeen aniga hadda hadlaaya shan boqoloo neefaan qabay haddana kontonaa ka joogta dhibaatadaas darteed waxaa een ilaahay noogu soo raray dad een madaxdeenna een salemaal fargax gudoomiyaha degmada yaaqshiid waa ilaahay guushiis haddana iwun waxaan ka rajayhaynaa haddana sii waxa uu kasii saa'ida ilaahay uu soo dhiibaan leennahay waana mahadsan yihiin tobankii baabuur oo noo keeneenna waa kala wareegna haddaan kala wareegna waxaan halkan galabta kula wareegnay toban gaari oo macaawina oo uu noo keenay gudoomiyaha degmada yaaqshiid sulaymaan fargax gargaarkaas ilaahayaa ku madle marka hore kadibna waxaan ku mahadihaynaa intii noo soo dadaashay oo guddoomiye ugu horeeyo guddoomiyaha masiibooyinka qaranka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo dowladda dhexa midda staytka hirshabeelle kullanaa waa u mahad celihaynaa tobankii gaarina waa la wareegnay waa haysanaa haddaan nahay deegaanka degmada cadale gaar ahaan tuulada xaaji cali iyo tuulada tuulooyinka hoostaga waa la wareegnay sodma ayaa waxa ay kordhisay tirada gargaarka ay u dirayso degmooyinka deegaanada dalka xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan